بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaa durustan iyo muxaadaraadkan idiin soo gudbinaya oo aad kala socotaan golaha dacwada www qardaawi com
marka noonkaasaan alif u bedelaynaa markaa u bedelnana tunta gadaalaan ka gelinaynaa muxuu noqonaa mutafaacilaatun buu noqonaya sidaasuu noqoni kulli gabayada markaan tagno haddii ilaah yidhaha buxuurta markaan tagno buu waxaasoo dhan loo keeni doonaa cilal ziyaaday cilal naqsi wixii ku jiro zixaafka galay halkaasuu ku tadbiiqin doonaa haddii alla yidhaahdo meeshaasaan ku arkaynaa mustafcilun oo kaleeta hadda oo wadadka majmuuca wadatay iyaduna sidoo kale wey nuunkaas un tun mustafcilun tun buu noqon lahaye nuunka alif u bedel mustafcilaatun buu noqonaya saasoo kale kuu noqoni marka ziyaadatu sababin khafiifin calaa maa aakhiruhu wajdun majmuucun maxaa loo yaqaanaa tarfiilun waa tan koobaad wey soo mafhuum maaha ayib ka labaad oo cilal ziyaada ka mid a wa xarfin saakinin uu yidhi waziyaadatu xarfin saakinin hal xaraf oo reeban ziyaadadiisa iyo kordhintiisa la kordhiyo calaa maa aakhiruhu tafciladii aakhirkiisu ou ahaa watadun majmuucun watad majmuuca ou ahaa lagu kordhiyana tadyiilun tadyiil baa loo yaqaana tarfiil iyo tadyiil iyo waa asmaawa falaq dheerayn iyo waxbay dhahaan waa taasoo kale wey tadyiil iyo tarfiil oo isku macno macno male marka waa asmaa weeyaan tadyiilaa loo yaqaana kuwii hadda aan soo sheegno wajadka majmuuca u dambeeyey tafcilooyinkii oo hadda aan tirinaynay hal xarafoo saakina ku dar nuun keliya ku dar mustafcilun buu ahaa soo maaha mustafcilun nuunkii ugu dambeeyaan alif u bedelaynaa markaasaan nuunkaan kala keenaynaa mustafcilaan buu noqonaya faacilun buu ahaa faacilaan buu noqonaya nuunkii ugu dambeeya alif u bedel marka ka bacdina nuuntii kaloo saakinka ahayd ken ila ziyaadatu xarfin saakin wa hal xarafoo saakina nuun reeban keliyaan ku darayna aakhirka haddaay laba xarafan kordhina soo maahayn hadda waa hal xaraf waxaan ziyaadinayn oo saakin oo reeban marka xarafkii asalka ahaayee kelimadda aakhirkeeda yaa leh haliulwa haalit ulwatad ahaa alif u bedel xarafkii dambe gadaalka geli waa mafhuum soo maaha isna waa kan labaad wey kan saddexaad waxaa weeye wa calaama aakhiruhu sababun khafiifun waxaa loo jeedaa waziyaadatu xarfin saakinin hal xaraf oo reeban kordhintiisa la kordhiyo calaa maa aakhiruhu sababun khafiifun hadday labadii hore watad majmuuca u dambeeyey hadda kan sabab khafiifa midka u dambeeyo wa kan aakhirkiisa watad majmuuca sabab khafiifa ou yahay sabab khafiifa u dambeeyey hal xaraf haddaa ku kordhiso tasbiiqun tasbiiqaa loo yaqaanaa magacaasaa loo bixiyey tasbiiq ayaa la odhanaya kolka yani waxa weeye sabab khafiifa meeqo u dambeeyey mafaaciilun ko ya facuulun waa la mid mufaacalatun waa la mid faacilaatun sax waa haddii wataska mafruuqa midda leh laatun sabab khafiifa u dambeeyey wax alla wixii sabab khafiifa u dambeeyey tafcuulooyinka waa taqaanaaye raadi hal xarafo saakina ku dar maalan hadda noo soo qabo facuulun keliya soo qabo facuulun soo maahayn ilaa luntaa sababka khafiifka aakhirka noo yaallo markaasoo kale hal xaraf oo reeban marka aakhirka ugu darayso asalkii waxaan nidhi nuuntii asalkeedu waana alif u bedelnaa muxuu noqonayaa ha facuulaan buu noqonaya saasoo kale ku imaanaya haye wax alla wixii sabab khafiifa aakhirkiisa ou yaallay nuunta saakinkaa ku dar xarafka ka horreeyana alif u bedel tafcilooyinka o dhan sidaa u samayso kaasoo kalena tasbiiqa loo yaqaanaa maaragtay tafciladaasi waa musabaqa baa la leeyahay tasbiiq baa galay sidaasoo kale weeyaan kolka maaragtay cilalu ziyaada saddexdaasay ka kooban tahay saddexdaas ayay ka kooban tahay tarfiil oo ah ziyaadatu sababin khafiifin calaa maa aakhiruhu watidun majmuucun waa kow tarfiil ka labaad oo tadyiil ah ziyaadatu xarfin saakinin calaa maa aakhiruhu wtd majmuuc wa tadyiil kan dambeo tasbiiqa ziyaadaةu xarfin saakinin calى maa aakhiruhu sababu khafiifu waxaa la yidhahdaa tasbiiq saddexdaas ayaa cilalu ziyaadana loo jeedaa weeyaan marka cilalu naqsi dibaa u dhigaynaa insha allahu tacaala waa u kaadinaynaa waxaan rabaa darsigii shalay yaan tafcilooyinkiisii ou gelayey oo zixaafkii mufradka ah shalay aan ka soo hadlayno ayaan rabay maaragtay bal inta tafcila mid walba uu galaayo waataan waxbaan ka ishaarna soo maahayn waxaa u horreeyey darsigii shalay alkhablu baa u horreeyey soo maaha zixaafka mufradka khabligu wuxuu galaa yani mustafcilun iyo faacilun iyo faacilaatun iyo mafcuulaatu intaba uu galaa markaas wuxuu noqonayaa yani mutafcilun facilun facilaatun macuulaatun buu noqonaa macuulaatun saasoo kale u noqonaa macuulaatu baan ujeeda wuxuu galaa afartaas tafcilow galaa idmaarkaa ku xigay mutafaacilun waxaan ahayn ma galo mutfaacilun baad odhanaysa waad reebi ila wuxuu iskaanu aani iskaanu aani mutacariq soo maahin mutfaacilun halkaa tafcilo keliya galo waqsi baa ku xigay ma galo ilaa halka wasano mutafaacilun mooye wax kale asna ma galo oo yani ta'dii oo mutaxariga ahayd baa la goynaya markaas wuxuu noqoni mufaacilun buu noqonaya weeyaan ayibaa ku xigay ayigu wuxuu gelayaa mustafcilun wuu galaa waa raab xadfu raabici saakinan weeyaan xadfu raabici saakin mustafcilun uu geli mutafaacilun buu geli mafcuulaatu buu gelaya saddexdaas buu ayigu waxaan u jeeda ayigu uu galaa ayiga saddexdaas saddexdaas tafcilo ayuu gelaya waxaa kan shanaad wuxuu ahaa alqabdu soo ma ahayn yani isna wuxuu galaa facuulun waa ayiga waa waxaan ujeeda qabdiga waa qabdiga muxuu ahaa xadfu lkhamis saakin soo ma ahayn facuulun wuu geli oo facuulu buu noqonaya keligiis hadii saala la yidhahdo wuxuu gelayaa mafaaciilun ya-daasaa la goynaya mafaaciilu buu noqonay faaci laatun oo laadaas la goy mid wasadka mafruuqa leh laada alifta laga jaro ayuu gelayaa saddexdaas ayuu qabdiguna galaa casbigiibaa soo haray ka lixaad isaguna wuxuu galaa wasanka hal wasan keliya mufaacalatun la yidhaahdo casbigii soo ma ahayn iskaanu alkhaamis almutaxarik mufaacalatun basuu galaa mufaacala laamka unbaad reebi mufaacaltu baad dhahaysaa mufaacaltun baad odhanaysa kan toddobaad wuxuu ahaa alcaqlu caqliguna wuxuu galaa halkaa wasan oo mufaacalatun la yidhaahdo unbuu galaa marka yani maaragtay mufaacatun buu noqonaya laamkiisa maaratay mutaxariga ahaa baa la jaraya caqliga mufaacatun buu ku noqonaya weeyaan kan ugu dambeeyo waa alkafu oo ahaa xadfu saakin xadfu saabici saakin ayaa la yidhaahdaa marka horta waxaan saakin ahayn waxaada ka jiro tafcilooyinka oo dhan tobanka ahaa mafcuulaatu bisaa ka jirta sooma waxaan saakin ahayn oo wasad mafruuqa wadata ayada marka annagana inay maaragtay maaragtay oo u dambeeyaan rabnaa aani aani sabab inuu galaan rabnaa marka mafcuulaatu oo wasad mafruuqa wadata weeyaan kafigu marka wuxuu galaa yacni mafaaciilun wuu galaa nuunkaasaad jari mafaaciilu buu noqon mufaacalatun wuu galaa mufaacaltu mufaacalatu buu kuu noqoni faacilaatun marka wasadka mafruuqa la wadato tuntaas nuunka ugu dambeeyaad goyni faacilaatu buu kuu noqoni faacilaatun oo caadi ahoo wasadka majmuuca dhexda ku jirana tuntaa dambe sabab khafiifka waa nuunkaad ka goyni mustafcilun markay tahay wasadka mafruuqa wadatana wasadka mafruuqa mustafci ay tahay nuunkaa dambe ayaad ka jaraysaa weeyaan mustafcilu buu kuu noqonaya kafigu intaasuu galaa weeyaan marka darsigeenni shalayna tafcilooyinka ou galo intaas un baan maaragtay ka sheegaynaa marka waxaan rabnaa bal alcilal azixaafu walcilal markaan fahamno insha allahu tacaala buxuurta waa noo fududaanaysa marka in laisku dayo bal in lasoo xifdiyo sababto waxaan haysanaa berri oo arbacaa khamiis jimce saddex maalmooda haysanaa saddexda maalmood waa lagu soo xifdin karaa insha allahu tacaala haddii ilaahay yidhaahdo marka cilal naqsiga waa yowm sabti baan bilaabi doonaa insha allahu tacaala wabillahi towfiiq sal allah wasalam cala nabiyina maxamed waali saxbi wasalam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay alcilal waxaan ka soo baxnay cilalu ziyaada cilalu ziyaada ayaan ka soo baxnay halkan cilalu naqsin ayaan akrinaynaa haddii cilalu naqsigaan ka baxno baabkii koowaad waa noo dhammaaday marka musanifka wuxuuna soo yidhi waalcilalu ziyaadatun wa naqsun ziyaadatun waa ka soo baxnay wanaqsun baan hadda bilaabayna yacni waxay ku cadfantaha wanaqsun tan ziyaadadaas waalcilalu ziyaadatun wanaqsun weeyaan iyo cilalu naqsin cilooyin loo yaqaano cilalu naqsin intaas cilalu naqsin wuxuu noogu sheegi doonaa ilaa sagaal cilo ayuu noo keeni doonaa sagaal magac buuna bari doonaa kan koobaad waxaa weeye fadahaabu sababin khafiifin xadf sabab khafiifa goyntiisa la gooyo oo tafciiladii laga jaro waa naqsi soo maaha waxa loo yaqaanaa xadfun baa loo yaqaanaa kolka alxadfu waa sababka khafiifka oo la gooyo oo mathalan faacilaatun hadda maxaa u dambeeya sabab khafiifa tuntii baan wada jaraynaa maxaa noo haraaya faacilaa keliya harayso markaas maxaan leenahay tafciiladaasi waa maxduufa yani xadafaa galay i fiiha alxadfu ko facuulun facuulun markaan idhaahno ayana maxaa u dambeeya sabab khafiifa sababka khafiifka oo dhan lunta dhan wada jar facuu keliya kuu harayso markaasi waxaan leenahay waa maxduufa weeyaan ko xadafku waa garanay soo ma wa huwa ay alxadfu xadafkii hadda aan soo sheegnay oo sababka khafiifkoo la jaro ahaa oo macal casbi casbigii aan horay usoo baranay waxaan kusoo baranay zixaafka soo maahayn muxuu ahaa casbiga ma garanaynaa waayahay iskaanu alkhamis almutaxarik uu ahaa soo maha kaas iyo xadafkoo wada jiro qadfun qadaf ay qadfun baa loo yaqaanaa alqadfu waxaa weeye xadafka iyo casbigii oo wada kulmaa la yidhaahdaa mathalan mufaacalatun oo kale weeyaan mufaacala khaamiska waa laamka mutaxarika soo maha xadafna geli mufaacalatun horta tun maxaa u dambeeya sabab khafiifa sooma dambeeya sababka khafiifkaan jaraynaa tuntii waa goyna casbi baan gelinaynaayo mufaacala buu ahaa soo maahayn sabab thaqiila aakhirka yiilay mufaacala soo maha laamkaasaan reebaynaa mutaxariga ahaa mufaacal buu noqonaya soo ma sidaasuu noqonaya mufaacal marka mufaacal markay kelimadda noqoto maxaa galay baan leenahay alxadfu waalcasbu marka maxaa loo yaqaanaa labadooda wada jiro qadfu wa marka waxaan leenahay waa tafcila oo maqtuufa ah weeyaan qadfi baa galaa la leeyahay waaya waxadfu saakin alwatadi almajmuuci waxadfu saakin alwatadi almajmuuci watadka majmuuca ah xarafkiisa saakinkaa hereebnaa ilaa wuxuu ka koobnaa mutaxarikaani bacdahu saakin soo maahin xarafka saakinka ahee ee watadka majmuuca ou lahaa xarafkaas gooyntiisa la gooyo iyo wa iskaanu maa qablahu midka saakinkaa xarafka ka horreeya mutaxariga reebistiisa oo la reebo qadcun qaci baa loo yaqaanaa qaci baa loo yaqaanaa marka masalan hadda watad majmuuca tafcilo uu dambeeyo waxa weeye faacilun oo kaleeto mutafaacilun oo kaleeto mustafcilun oo kale watadka majmuuca kuwaas u dambeeya soo maha marka faacilun nuunka ugu dambeeya waa saakinulwatad weeye soo maaha nuunka horta goo laamka ka horeeya waa kor dhigan yahay soo maha faacilun buu ahaa ilane reeb marka faacil buu noqonayaa faacil maxaan leenahay marka kelimadaasi markay sidaa labadaashay ku kulmaan magac loo yaqaano maqtuuca baa laleeyahy qadci baa galaa la leeyahay wa tafcila maqtuuca ah weeyaan mutafaacilun markaad tidhaahdo mutafaacilun noonkii saakinkaa wadadka majmuuca ahee baan goynaynaa markii noonka la jaro laamkii ka horreeyey baan reebaynaa mutafaacil buu noqonayaa waa kelima maqtu tafcila maqtuuca baa la odhanay mustafcilun waa la mid ayadana nuunka jar waa saakinulwatade laamka ka horreeyana reeb mustafcil buu kuu noqonaya waa kaasna waxaa la yidhaahdaa waa tafcila maqtuuca baa la odhanaya hadda waxaan soo barnay alxadfu waalqadfu waalqadcu saddexaan soo barnay soo ma wa huwa maxaan u celinaynaa qadcigii baa loo celinaya wa huwa ay alqadcu qadcigii oo ahaa xadfu saakin alwatdi almajmuuci wa iskaanu maa qablahu ahaa oo maca alxadfi la joogo xadafkana muxuu ahaa xadfu sabab alkhafiif ama dahaabu sabab alkhafiif u ahaa oo isla jiraahi waxaa loo yaqaanaa batrun batri baa la yidhaahdaa yani waa abtar oo kale mabtuura kelima mabtuura baa la leeyahay wax yara kasoo haray waa la daba jaray wixii o dham waa la goyey marka iyadoo kale waxa weeye hadda facuulun oo kale soo qabo facuulun oo kale baan soo qabanaynaa ayib xadaf iyo waxaan rabnaa iyo qadci wada kulmay baan rabnaa inaan ka soo saarno xadafka facuulun sababka khafiifka aakhirka yaallo soo in la gooyo ma ahayn luntii baan jarnay haye waxa soo haray facuul keliya harta soo maha haddii aan qadci ka dhigno waa inaan saakinulwatadkana jarno kan ka horreeyana aan reebno wey waawgii baan goynaynaa marka maxaa soo haray fac keliyaa soo harayso kelimadaasi waxaa la leeyahay tafciila mabtuura batri baa galayo waa go-an tahay eber weeyaan waa tan afraad wey wa xadfu saakini sababi sababka kiisa reeban xarafka sababka kiisa reeban goyntiisa hadda sababkaas waa sabab khafiifa waay waa ujeeda maha sabab taqiilah ila saakin ma laha sababka taqiilka ahe xadfu saakini sababi saakin ee xarafka ee sababka kiisa reeban oo dambe goyntiisa la gooyo wa iskaanu mutaxarikihi ay mutaxariki sababi sababka kiisii mutaxariga ahaa ee soo haray ile laba xaraf oo ahaa kii saakinkii markaad jartay hal xabool xarakaysana kuu soo haray soo ma reebistiisa la reebaa isagana qasrun qasri baa loo yaqaanaa qasri ayaa la odhanayaa weeyaan marka waxa weeye hadda masalan faacilaatun oo kaleeto weeyaan faacilaatun tuntii baan waxaan samaynaynaa nuunkaan goynaynaa ilaa isagaa saakiru sabab ahe taada ka horraysana waan reebaynaa faacilaat buu noqonaya facuulun oo kale buu ahaa masalan nuunkaan goynaynaa ilaa isagaa saakinu sabab ahe laamkana waan reebaynaa facuul buu noqonaya inkastoo dee iltiqaa saakiniin uu dhacayo laba reeb ay kulmaayaan saasoo kale buu noqonaa marka faacilaatun oo kaleeto weeyaan faacilaat inaad tidhaahdid weeyaan waa kii shanaad wey wa xadfu watadin watadin majmuucin watad majmuuca goyntiisa la gooyaa asagoo dhan watadka majmuuc oo la gooyo dhammaantii xadadun xadad ayaa loo yaqaanaa xadad baa la odhanaya watadka majmuuca oo iswataad jari mutafaacilun oo kaleeto wey mutafaacilun ilaa iyaduu soocan yahay watadka majmuuca banaanka kuu yaallaa cilumtaa dambe wey cilumtoo dhan baa wada goynaysaa maxaa kuu soo harayo mutafaakiliya marka kelimadaas waxaan leenahay waa kelima maxduuda baa la odhanaya xadad baa la yidhaha laba laba daal wey xadad baa la odhanaya wey wa mafruuqin wa xadfu watadin mafruuqin watad mafruuq ah oo watad mafruuq hore usoo baranay isagoo dhan goyntiisa oo la wada jarana salmon baa loo yaqaanaa salmi baa la odhanaya salmi bisaad la akriyo watadka mafruuq ah oo dhan baa la jari oo maala hadda wax watad mafruuqa uu noogu jiray oo aakhirka noo yaalay mafcuulaatu ubay ahayd soo maahin mafcuulaatu wey marka laatudii markaad goyso mafcuul keliya kuu harayso kelimadaas marka waxaan leenahay waa masluuma baa laleeyahay salmi baa galay baa laleeyahay tafciladaasi weeyaan مفعول كليا كو هريسو واي وكي تضبط سما كاسنا وإسكان السابع المتحرك حرف كالتضبات اي حركيسا ريبستي سلا الريبا وحلو يقانا وقف وكي سديداد ويان الوقف والأورنيا هذا ساكن سابع وحنو جيدا متحرك اه wax saabic mutaxarika hal tafciilo un baan haysanaa ee mafcuulaatu la yidhaahdo saabicii mutaxarigga ahaa reeb mafcuulaat buu noqonaya waqfi baa la yidhahdaa ta'daas reeb mafcuulaat buu noqonaya waqfi baa la yidhaahdaa wa xadfuhu yani xadfu saabici lmutaxariki saabicii mutaxarigga ahaa goyntiisa la gooyo isagoo dhan ba waxaa loo yaqaanaa kasfun oo siin la akriyo kasfi baa la yidhaahdaa marka waxa weeye waa iska mafcuulaatudii ta'dii un baad wada jaraysaa markaasaa maxaa kuu harayo mafcuula keliya kuu harayso marka tafciila oo maksuufa baa la odhanayaa weeyaan sagaalkaas ayay yani cilalu naqsinna ay ka kooban tahay cilalu naqsin sagaalkaasi ka kooban tahay hadda waxaa noo dhammaaday waxa la yidhaahdo azixaafu waalcilalu oo baabkii koobaad ah baabkii koobaad ah muqadamada markaan kasoo baxnay kabacdi baabkii koobaad azixaafu waalcilal baa noo dhammaaday azixaafu waalcilal baabka koowaad aan kusoo baranay baabka labaad oo aan bilaabi doono baan tadbiiqintiisa ugu tegaynaa haddii alla yidhaahdo marka wixii aan soo baranay yacni meesha aan ku tadbiiqinayno waa asmaau lbuxuur wa buxuurta markaan tagno asmaadeeda halkaasaan maaragtay yani tadbiiq ahaan aan gelaynaa wixii aan soo baran o dhan aan ku arki doonaa biidn illahi tacaala albaabu thani baabka labaad waxa weeye fi asmaai fi asmaai lbuxuuri wa weli waxaad dhegeysanaysaa acaaribiha dhegeysiga muxaadaraadkii ka socoteen wa adrubiha balaha dacwada www.qardaawi.com.
baabka labaad maadaama azixaafu walcilal aan ka soo baxnay baabka labaad oo caruudka uu leeyahay waa fi asmaa'i lbuxuuri fi bayaani asmaa'i lbuxuuri buxuurta magacyahooda caddaynteeda la caddeeyo wa acaariidihaa caruudooyinka ay as buxuurtaasi leedahay la caddeeyo wa adrubihaa darbiga ay maaragtay a- buxuurtaasi ay leedahay caddaynteedii la caddeeyo ayuu u baab yahay weeyaan marka asmaa lbuxuur waa la iska yaqaanaa baxarka de waa un abyaada g- beydkaas beyd walbaba wasniga u samaystay awsaantaas aan horay uga soo hadalnay weeye tafciilooyinkaana la isku dardaray oo lix iyo tobanka baxar la- maaragtay ka kooban shan iyo tobanna uu leeyahay khaliil ibni axmed halna uu leeyahay akfash uu leeyahay waa intaas weeyaan kolka acaariid acaari waa acaariidihaa wa adrubihaa buu yidhi waxaanoo dhan gadaal buu noogu keeni doonaa meesha khaatimada nagu bari doonaa magacyadaanoo idilba laakiin waa sii wadanayna inuu soo horumariyaa fiicnayd meesha uu khaatimo ka dhigay asmaadana uu gadaal u dhigo si ayadoo wixii la yaqaano loo galo marka acaariid waxaa la yidhahdo waa jamcu caruudin caruud ayaa lagu jamciyaa jamcu caruudin caruuda acaariid baa acaariid lagu jamciyey caruud baa acaariid lagu jamciyey weeyaan marka caruudada maxaa la yidhahdaa caruuda waa maxay caruuda waxaa la yidhaahdaa aljuz alakhiiru min ashadri alwali min albeyti beytka laba shadriyuu ka kooban yahay soo ma qayb hore iyo qayb dambe walidaalika marka gabayga la qorayo sida nasrigoo kale looma qoro waa la kala gooya dhexdaa laga jaraa shadri shadru lawal waa qaybta hore shadru thaanina waa qaybta labaad weeyaan marka waxaa la yidhaahdaa aljuz alakhiiru ama altafcilatu alakhiira tafcilada ugu dambayso min ashadri alawali beydkan iswatoo labada shadri ka kooban kiisa hore tafcilada ugu dambayso oo min albeyti beyti ka mid ah weeyaan caruuda haddaa aragto waa taas wey adrubtuna waxaa la yidhahda waa jamcu darbin darbina waxaa la- waxaa hadda loo jeedaa altafcilatu alakhiiratu min ashadri athani min albeyti ama aljuzu alakhiiru min ashadri athani min albeyti kaasaa la yidhaahdaa juska dambe tafcilada ugu dambayso waa tafcilada way ugu dambayso beydka shadrigiisa labaad tan ugu dambaysa ayaa waxaa la yidhaahdaa darbi loo yaqaana marka meeshaan waxaan ku baranaynaa abyaadda magacyahooda abyaad buxuurtaan ujeeda buxuurta magacyaha ay leeyihiin iyo mid walba imise caruuday leedahay imise darbi bayna leedahay hadhowdi wuu noo keeni doonaa musanifka waxa caruudo la yidhaahdo soo baranay iyo waxa darbiya oo iskugu kaana daraa total uu noo samaynaya majmuuc buu samaynaya oo isku daraya marka adrubtaas iyo caruudooyinkaas iyo duruubtaasaan baranaynaa caruudada oo shadriga shadriga hore u dambayso tafcilada u dambaysa ah iyo darbiga oo shadriga dambe tafcilada u dambaysa ihi zixaabka galo ama cillada gasho ayuu noo sheegi doonaa musanifka halkaasaan ku baran doonaa mid walba wuxuu gala halkaasaan ka arkayna marka kuwa kale anaga shaqo kuma lihin caruudada iyo darbiga umaa fiirsanaynaa beed walba tafcilada ugu dambaysa shadrigiisa hore iyo shadriga dambe tafcilada ugu dambaysaan fiirinaynaa waaye intaas ayuu fasalkan u caqiday markaasuu yidhi alawalu baabkan kaas u sameeyey alawalu buxuurta waa lix iyo toban baan nira soo maaha lix iyo tobanka wuu noo tirin doonaa alawalu albaxru alawalu baxarka ugu horeeyaahi altawiilu baxarka baxru tawiil la yidhaahda weeyaan wa ajzaa'uhu yani ajzaa markuu kuleeyahay tafcilooyinkiisa u jeedaa tafaaciishiisa waxa weeye facuulun mafaaciilun facuulun mafaaciilun maratayn iyadoo laba jeer la soo celiyey yani intaas waa shadrigii hore waay facuulun mafaaciilun facuulun mafaaciilun facuulun mafaaciilun facuulun mafaaciilun maratayn intaasaa loo jeedaa taas weeyaan marka ajza'da uu ka kooban yahay waad aragtay facuulun iyo mafaciilun oo sideed jeer lasoo celcelinayo wey ayagoo sideed jeer beydka lagu sheegayo shadriga hore afara laba facuul iyo laba mafaciil iyo shadriga dambe oo laba facuul iyo laba mafaciil ah markaasu wuxuu ku yidhi wa caruuduhu wa caruuduhu caruudkiisa caruudadiisa wa caruuduhu caruudadiisuna waaxidatun mid keliyata wey yani baxru tawiil baxarka la yidhahdo halka caruudo oo keliya buu leeyahay waaxidatun mid keliya wey haddana maqbuudatun mid qabdi ou galay weeye qabdi maxaan u naqina xadfu alkhaamis assaakin soo ma xadfu alkhaamis asaakina qabdi la dhihi jiray marka caruudada ou baxru tawiil leeyahay waxa weeye yani waa maqbuuda qabdigaas baa galay halka caruudowna qabaayo laba iyo saddex midna ma laha waayo wa adrubuhaa darbiyada ay caruudadaas leedahay caruudadaas hadda beydka wa adrubuhaa damiirka ku jiro tawiil looma celinayo caruudada loo celinaya damiirkaas muanadka wa adrubuhaa ay adrubu alcaruudati almaqbuuda caruudadan maqbuudada ah inta darbi ay leedahay halaaatun saddex weeyaan saddexdaas darbi ayay leedahay musanifka baxru tawiil ayuu buxuurta usoo hormariyey baxru tawiil uu usoo hormariyey waxaa la yidhaahdaa wuxuu ugu hormariyey waa liannahu atamu lbuxuuri isticmaalan xagga isticmaalka marka la isticmaalayo maaragtay buxuurta ka ugu taamnimada badan wey sababta waxay leeyihiin ma galo waxa la yidhahda aljazu oo jiinka la kordhigo jiimka la kordhigo aljazu ma galo jaz-iga waxaa loo jeedaa yani caruudada iyo darbigiio la xadfo a jaz-i la yidhaahdaa caruudada waa arki doonaa noo imaan doonaa haddii lagu yidhaahdo baydka baxarkaasi waa majzuwi baa laleeyahy majzuwi jaz-i baa galay jaz-i oo jiimka la kordhigo haddaad tidhahdid yani waxa waye caruudadii iyo darbigii labadiiba waa la gooyey marka jaz-i ma galaayo baxru tawiil atamu lbuxuur waayaa niri soo ma jaz-i ma galo ko haddii la yidhahdo baydkani waxa weeye waa mashtuur baydkan waa mashtuur baa la odhanaya marka kanna baxru tawiilka shadri ma galo shadriga waxa la yidhahda ma galo